ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
hambalyadii heesaha toddobaadkanna ibraahim waxaan ku bilaabayaa warqadda hambalyo dhalasho ah waxaana ka timid maxamed geesay jilacow siciid geesay jilacow aadan geesay jilacow cabdulaahi geesay jilacow iyo falastiin geesay jilacow iyo hooyo faadumo jilacow siyaad iyo hooyo calasey bashiir cumar iyo maxamed xasan ibraahim naciimo xasan ibraahim iyo shukri xasan ibraahim dhammaantood dadkaas aan soo sheega o dhan iyagoon kala harin waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cabdiraxmaan geesay jilacow iyo xaaskiisa muno xasan macalin oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi amaba loogu magac daray maxamed cabdiraxmaan geesey waxaanay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxu tara aamiin dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray ruqyo macalin mustaf iyo seynab macalin mustaf iyo waxay idhahdeen batuulo macalin mustaf iyo awowe mustaf iyo maxamed cabdi cali iyo sulaymaan maxamed cali iyo ayuub cabdulaahi iyo daa'uud maxamuud cabdulaahi iyo axmed maxamed sheekh iyo daahir cali cabdiraxmaan iyo cabdi ibraahim manuur iyo waxay idhahdeen xuseen cumarow ibraahim iyo ibraahim maxamed sheekh dhammaantoodna waxay jecel yihiin in ay taaniyad u diraan yuusuf maxamed sheekh iyo faadumo macalin mustafe oo gabadhi ugu dhalatay magaalada baydhabo ee gobolka bay gaar ahaana xaafadda bardaale waxaana gabadhaas loo bixiyay yidhahdeen asma yuusuf ducaduna waa xaggin ay leeyihiin cashay soo barbaar baan leenahay asmo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda isha baydhabana ka dhaamisa
heesta ugu horreysa caasheen dhegeystayaashan usoo qabanayno waa kolley kuma kolley kuma halkaas waa dhaash dhaasha ku jirta waa meelaha dhegeystayaasha ayaa inta kale dhammaystiran doona waa tahay meelaha bannaan buuxi aan maqli jira inta dhaash dhaash la yidhaahdo buuxi ku dar marka waa xuje xujada baan ka dhaafta dhegeystayaasha ibraahimo waa kan fanaanka siciid xamar qoodh
habeenkii hortayda maro naftayda hoogid hoggaankeed noqde intu ku aybin kolay kuma hure naabsanadhayna miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure naabsanadhayna miyaanada hadlaynay ahoo kid hoggaan kid noqde intu ku aybin kolay kuma hureeg nasanayne miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hureeg nabsanadhayne miyaanada hadlaynay yaa salaam naftoon ku hayban koley kuma horeen waa tahay warqadan haddaan soo qabto waa meher baa la yidhi waxaanay ka timid oo ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar cabdixakiin maxamuud shirwac waa wariyaasheenii iyo sidoo kale jamaal xuseen ah, murashaxa baa la yidhi madaxweynaha ee xisbiga ucid iyo mustafa cabdi ciise gudoomiyaha gobolka gabiley iyo axmed cali nuur iyo naasir cabdi xirsi iyo maxamed cali iyo fahiim ciise yuusuf iyo saciid sheekh cumar iyo cabdiwahaab maax dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad meher u dirayaan boqorka bay yidhaahdeen cabdinaasir cabdulaahi cali iyo boqoradda raxmo xaaji cabdi cawad oo lagu naaneyso indho deero oo meherkoodu ka dhacay hotelka ambasador ee magaalada hargeysa waxaa layidhi war- ibraahim warqadana shuruud baa lasoo raaciyay waxaa layidhi caashacuud iyo daandure waxaan leenahay heesaha xulka waa xaggeena waa shaqadeenna
waa tahay waa tahay bal warqadda xigta waxaan ka helnay caasho aabe xaaji xasan kulmiye iyo hooyo xabiibo fiidow xidigow iyo dotresa maryan xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo malyuun xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo luul xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo raxmo xasan kulmiye iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo sahre xasan kulmiye saygeeda iyo caruurtooda cabdulaahi xasan kulmiye iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen gabadhiisa iyo muumin xasan kulmiye ayay yidhahdeen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq xasan kulmiye tuure abukar kulmiye iyo cusmaan abukar kulmiye iyo dhammaanba waxa uu yidhi ilmaha injineer maxamed xasan kulmiye waxaa kale yidhaahdeen raaxo cali fiidow waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho halkan uga diraan cabdulaahi muuse guure iyo waxay yidhaahdeen deeqa xasan kulmiye oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdixakiim cabdulaahi waxayna leeyihiin ducada idinka le waaye cabdixakiim waxaa leenahay allah ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dilfaca aamiin warqadan waxaa ugu horeysa hambalyo dhalasho ah hooyo dahabow cabdi xasan iyo odaygeeda maxamuud maxamed iyo caruurtooda oo kale ah waa cabdicasiis maxamed iyo shukri maxamed iyo aadan maxamed iyo cabdikariim maxamed iyo xasan maxamed iyo saciid maxamed iyo abubakar maxamed waxaa kale oo warqada ku jira asxaabta kale ah dhammaan reer cabdi xasan oo kale ah luul cabdi xasan ismaaciil cabdi xasan dahabo cabdi xasan asli cabdi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan deeqo cabdi xasan farxiye cabdi xasan iyo abuukar maxamed oo dhammaantooda ku nool gobolka virginia waxay tahaniyad u dirayaan cabdiwahaab maxamed iyo cadey cabdi oo wiil ugu dhashay baa layidhi isbitalka virginia hosbital ee arlington ku yaala waxaa uu wiilkaasi dhashay bishan sebtembar lixdeeda wiilkaana waxaa loo bixiyey liibaan waxay leeyihiin ducada caashucuud iyo daandurey waa xaggeena marka liibaan uu ku dhashay isbitalka virginia hospital ee ku yaala arlington malaha waa dariskaagan u malayna maxaa ugu ducayn lahayd liibaan waxaan ku leeyahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhambaalkan caashi intaan dhambaal ku gelin heesta xagta noo soo qabo waa tahay haddaan soo qabto ood hees ii dirtay xaq miya xeer miya oo xeer miya haye anoo xiise kuu qaba waa adigaan ixoore adigan ixoran allah allah yaa hees bay ku bannaantay sooma haye maxaa anigu ereydan ka helay iyo sida gardhigashada xaq miya xeer miya anoo xiise kuu qaba waa adigaan ixoore hadda gabadhaa saas lahayd caadi maaha sooma balaan aragno eh, wiilkana wuxuu ugu jawaabo waa siciid mirax xaydar iyo deeqa axmed raagi
anigona xanuu qabe hadba hagidkuu ragayama waxa maartay gobashee inayo dartacali anigona xanuu qabe Abba habib kurragaya. Waxa maartay gobashee. Jacaylkuna xisaadiyo, idin lagu qiyaasiyo. Jacaylkuna xisaadiyo, idin lagu qiyaasiyo. Ma yaqaan fikradkeen, wuxuu xag dhaafeen. جعلكن حسابي إذ لبوقي عسيو Thank you.
asalaam caasha horaan kugu sheegay haye waxa uu yidhi markii aan hablaha kaa xulay anuun kugu xumaynayn xaafadaad ku nooshahay ma xasuusan aniga Hay.
isukay sheeg haye caasho baad hayd ninkii xoolo kaa dhacayna orodoo ka dacway xafiisyada waata meel kaloo layska dacweeye male meel kale ma jirto garta labadooda ma dhigan karaan waa la isjabayla
waa tahay waa tahay intaasi aanu ku dhaafnay hestaasi waxaa wadajir ugu luqaynayay deeq axmed raagi iyo siciid mira xaydar waa tahay warqadanna haddaan soo qabto waa dhambaal hambalyo ah waxaana ugu horeeya reer cabdi xasan baa la yidhi oo kale ah dhammaantood waa luul cabdi xasan ismaaciil cabdi xasan dahabo cabdi xasan asli cabdi xasan maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo deeqa cabdi xasan farxiyo cabdi xasan iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga soomaaliya ethoobiya iyo maraykan waxa ay tahaniyad dhalasho u dirayaan baa la yidhi walaalkood siyaad xasan iyo xaaskiisa luul ibraahim oo gabarey ku dhalatay adis ababa ethoobiya bisha agos markay ahayd koob iyo soddon gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi shamaara ducada waa adinka baa layidhi caashiya daandure marka gabadhaas waxaa loo bixiyey shamaara waxay ku dhalatay adis ababa waddanka ethoobiya maxaa ku duceynaysaa shamaara waxaan ku leenahay soo barbaar noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda oo soo weynaata aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cali faarax gurey iyo maxamuud faarax gurey iyo xaawo faarax gurey iyo dhammaanba ilmo faarax gurey iyo maxamed siciid faarax maxamed nayl iyo cabdiweli maxamed aadan waxay yidhaahdeen eh, ducaale hadal wanaaje iyo deeq suudi tarabi iyo daa'uud maxamed faarax iyo jabarti cabdul maxamed iyo jaamac maxamed guuleed iyo kowsar cabdulqaadir jaamac iyo farxiya jaamac salaad iyo khatro jaamac salaad iyo dhammaanba reer jaamac salaad waxa ay joogaan soomaaliya ethoobiya gaar ahaan kilanka shanaad maraykanka yurub iyo meelo kale oo dunida ah waxaana ay taaniyo dhalasho jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed faarax gurey iyo aamino jaamac salaad oo gabar ugu dhalatay magaalada gaalkacyo waxaana ay yidhaahdeen gabadhaas waxaa loo bixiyey maryan maxamed faarax waxaan leenahay noqo tii diinteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay warqadanna waxay ka timid ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwac jamaal cali xuseen waa musharaxa madaxweynaha xisbiga ucid baa la yidhi iyo mustafe cabdi ciise gudoomiyaha gobolka gabiley warqadan goor dhoweed waa akhribraanu haddana mar kale duus soo tiro waa tahay aan dhammaystiro asxaab kooban baaba ku hartay axmed cali nuur iyo naasir cabdi xirsi iyo maxamed cali iyo fahiim ciise yuusuf iyo saciid sheekh cumar iyo cabdiwahaab maax dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad meher u dirayaan boqorka baa la yidhi cabdinaasir cabdulaahi cali iyo sidoo kale boqorada raxmo xaaji cabdi cawad oo indho deera lagu naanayso oo meherkoodu ka dhacay hotelka ambasador ee magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgal waara oo bad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan anaguna ibraahimna ugu sii duceynaynaa markay arrintu Dham- meeshaas marayso waa u ducaynaynaa dhammaanteen caasho sidaa sheegtay waa runta marka hore waa salaamantihiin ayaa warqadan lagu bilaabay daadiyaasha barnaamijka caashucuud iyo daandurey waanu idinka gudun anaguna marka xigana waxay yidhahdeen waxaan kale nahay qadar xaamud cumar iyo mustafa xaamud cumar iyo cabdiraxmaan xaamud cumar iyo siciid xaamud cumar iyo cabdulqaadir xaamud cumar cabdinaasir xaamud cumar iyo hibaaq xaamud cumar iyo sucaad xaamud cumar iyo nimcaan dayib cabdi iyo najiib dayib cabdi waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdixakiin xaamud cumar iyo xaaskiisa oo gabar ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaas oo loo bixiyey mushtaaq cabdixakiin waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeena mushtaaq iyo soo barbar ayaan leenahay waa tahay ibraahimna waxaad moodaa heestihii in aabad ilowda waraaqihii aa ku talax tagtay aan ku talax tagnay yani keligaa kugu soo riixin bal heesta saddexaad heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanan caasho waa xaaliyey xumaan kuuma quuro waxaa ku luqeynaya cabdinaasir macalin
Yeah.
xaaliyahay xaaliyahay xoorin xumaan kuma quure.
quuro war cad waay sooma caasha taas baa la isweydinaa warkaas waa cad yahay ibraahim haye caasha haddeen ka horreeya dhinacii warqadaha warqadan waxay naga soo gaartay deeq suudi tarabi iyo adeer saacid siciid cumar iyo cabdixakiin nuur khaliif iyo cali faarax somatar iyo jaamaca maxamed guuleed iyo jabarti cabdul maxamed iyo waxay yidhahdeen salma cusmaan guraye iyo sucdi cusmaan guraye iyo maxamed siciid faarax iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo faarax aweys iyo hooyo madiine faarax warfa iyo carruurteeda iyo hooyo aamino ismaaciil iyo carruurteeda iyo reer abshir faarax aabe maxamed aadan warsame iyo carruurtiisa iyo xaawo faarax somatar iyo cabdiraxmaan cabdulaahi warsame dhallo iyo cabdiweli axmed faarax iyo dhammaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee puntland waxaana ay kala joogaan asxaabtaasi badankood soomaaliya etoobiya ingiriiska maraykanka kenya iyo meelo kale oo caalamka waxayna taaniyo jecel yihiin inay u diraan brofesor cabdiweli maxamed aadan warsame iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa doctoresa kinsi abshir faarax jaamac oo wiil ugu dhashay garowe waxaana leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed waxaana leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anaguna aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid cabdinaasir aadan cali iyo brofesor shiine cabdiraxmaan xasan iyo mahad cabdicasiis maxamed maclin iyo cabdisalaan ibraahim cali walaal cabdiraxmaan cabdalle iyo walaal cabdisalaan cabdi cabdalle iyo walaal baa la yidhi muumino muxiyudiin sheekh iyo habaryar muumino mursal ibraahim iyo saaxiib baa la yidhi xaatib aadan cumar iyo cabdifataax muxiyudiin sheekh iyo abti shaawul mursal ibraahim iyo abti cabdinaasir aadan xasan iyo habaryar madiine aadan cali liibaan nuur iyo baa la yidhi wiilkiisa cabdikariin cali liibaan iyo mahad cabdiraxmaan xasan oo loo yaqaano buuhow baa la yidhi dhammaan dadkana waxa ay joogaan magaalada garowe kanada qaar baa jooga yurub talyaaniga iyo weliba isutag imaaraadka carabta iyo magaalada duqay baydhabo iyo kenya dhammaantood waxaa layidhi waxay tahaniyad u dirayaan cabdiwahaab geedi maxamed iyo marwadiisa sumayda cabdi cabdalle arooskaasi waxa uu ka dhacay baa layidhi gobolka baay gaar ahaan degmada berdaale taariikhdu markay ahayd sideedii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun afar tobanka sidaasi soomaalidu qortaa waxaan leenahay bay yidhaahdeen kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna waxaan leenahay aamiin caasha dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa heesta xigta maad noo soo qabatid ibraahinow heesaha xaggiga unbaa usoo riixaysaa ibraahinow iska qaadatana aan kuugu daray ma iga dayst in wax laysku quuraa wanaagsan waad igu bannaan tahay ya ay waad igu bannaan tahay waa heesama maxaad u malaynaysaa de waa- waad igu bannaan tahay waxba surqo cabdulaahi surqoyarey iyo saciid daa'uud cali masxaf
تحتشي نفتيدو أردت نسبرنا بريا كدير تلقى عالكيوم نولو الوضع كلونا تحتشي نفتيدو أردت نسبرنا بريا كدير تلقى عالكيوم نولو الوضع كلونا baylahno kastoo tahay rabiga badbaadsho adiga rag baradheeye adiga rag baradheeye baylahno kastoo tahay rabiga badbaadsho adiga rag baradheeye adiga rag baradheeye عن كلسون بوحديو ولا قاب كسية كلو محمد سنديو خدات في المقنع تبع هكا بقلب بتاعي
kalsooni buuxdiyo ballan qaadka siiye bilow maxamed sanadiyo haddaad bila maqnaantaba hakaa bixi bugtaa geliye Wadigu banankaye Wadigu banankaye Wadigu banankaye Wadigu banankaye
anigaba mugsiyaay farqadaynu qorannay boqolyooga caashaqu ina wada baneeyaan anigaba mugsiyaay farqadaynu qorannay boqolyooga caashaqu ina wada baneeyaan digayraas barwaaqio baray sharafi taalo adiga u mudan bilays adiga u mudan bilays digayraas barwaaqio baray sharafi taalo adiga u mudan bilays adiga u mudan bilays anbareerahaygiyo u bandhiga xogtayde haddaan baajin karamo fartuunka barin karo baashaadaan marin lahaa anbareerahaygiyo u bandhiga xogtayde haddaan baajin karamo fartuunka barin karo baashaadaan marin lahaa barinkaad ku dhalato balad weynaan gacaroy barkhadiisa jecele ii kaalay badankiyo manfacada isaaro igahabo wadaabide adigu bannaantahay adigu bannaantahay adigu bannaantahay adigu bannaantahay marinkaad ku dhalato balad weynaan gacaroy barkhadiisa jecele ii kaalay badankiyo baabacda isaao igu qabo wadaabade adigu bannaantahay adigu bannaantahay adigu bannaantahay
beledkaad ku dhalatayoo beled weyne ayaan barqadiisa jecelaha bugga kaale igu qabo caasha waxaan u malaynayaa waad ugu banaantaha hadda inaad si fiican uga dhergto waxaan leenaha way isu bannaan yihiin waa surqayare iyo saciid daa'uud cali masxaf waxaan filayaa inay si wanaagsan nooga tumeen heestooda waad igu bannaantahay intaasi aanu ku dhaafno warqadda ugu dambaysa dhinaceyga ibraahim waddaan soo qabto waxaa halkan tahaniyad meher ka diraya baa la yidhi dhammaan reer xaashi cali fidse oo kale ah baa la yidhi aabe xaashi cali fidse iyo hooyo dahabo sheekh maxamuud iyo hooyo salaado maxamuud kulmiye iyo xadiyo xaashi cali caruurteeda iyo seegeeda baa la yidhi iyo sidoo kale baa layidhi cabdi xaashi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bushra xaashi cali iyo gabadheeda oo loo yaqaana baa layidhi bushra bella iyo sidoo kale cabdulaahi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi iyaga oo kala joogaha soomaaliya maraykanka south africa sacuudi arabiya iyo meelo kale cabdixakiin xaashi cali iyo asmaa cabdi kariim sahal oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanay alla uga barayaan baa la yidhi waxaanay alla uga barayaan meherkaasi inuu noqdo midkii lagu gaaro aroos farxad leh iyo ubad khayr qaba aamiin baa la yidhi anaguna aamiinta kalaan raacina adna mid ku dar ibraahinow aamiin ayaana na iri caasho warqadanna waxay ku bilaabatay waxaan salaamaynaa caashucuud iyo ibraahim daanduray waxaana ay leeyihiin waxaan nahay amaal maxamed jeele iyo hooyo faadumo saalax iyo hooyo xaawo saalax iyo abti cumar saalax iyo dhammaanba ilmo reer saalax iyo ibraahim moosle iyo waxay yidhahdeen xuseen rooti iyo cumar oromo iyo waxay yidhahdeen d j garaad iyo hindiye dhaqane iyo salaad maxamuud xirsi iyo maryan cabdi waxaana ay joogaan bay yidhahdeen gaarisa iyo injineer borow iyo dhammaanba asxaabta waxayna taanid jecelyihiin inay u diraan fartuun maxamed deerow iyo daahir maxamed bashiir oo arooskoodu uu ka dhacay xerada qaxootiga ee xagadheer ducada waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo gabariyo caano wiiliyo caano iyo nolol raaxo badan aamiin heesta ugu dambaysa ibraahinow webigii qaadayo taan weheshanayo anigana igu dar ha iga tegin miya yaah goorma u dambeysay waxaa ku luqeeya fanaanka axmed dey abubakar iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa caashi ibraahim caashicuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Yeah. وردي الصلاة وردي الصلاة احكموا علينا مكتوبة هديه وبيجي شعركم مكتوبة هديه وبيجي شعركم يوضع عنكنا يوضع عنكنا يوضع يوضع يوضع عنكنا يوضع عنكنا يوضع يوضع